xildhibaan axmed sanay maxamed oo dhowaan maamulka la baxay hirshabeelle xilka qaadis ku sameeyey ayaa laga hor istaagay inuu ka safro garoonka diyaaradaha ee muqdisho isaga oo ku wajahnaa magaalada beledweyne wuxuu sheegay in is-hor istaagga ku aadan safarkiisa ay ka dambeeyaan maamulka la baxay hirshabeelle ayna uga yeereen maxkamad in shalay anigoo safar ah u socda magaalada beledweyne in laiga hor istaagay safarkaygii magaalada aan ku aadi lahaa beledweyne taasoo aan markii aan waraystayna ay la ii sheegay in laamaha amniga eeraboorka jooga haddii ay nabadsugada yihiin ay in riboort gareeyeen qoladii ajinsiyadii ay dhaheen ninkaas odaygaa ma qaadi kartaan ka bacdi inaan isaga soo laabto baaritaan dheer kadib aan sameeyey waxaa la ii sheegay in amar iyo qorshe ay ka dambeysay hirshabeelle oo loogu talagalay inaanan meeshaas aanan ka safrin oo aanan aadin beledweyne marka iyo waxyaabo kale oo damacah ay ku jira oo ah in xeer ilaalintii hirshabeelle ay warqad soo qortay ku eedeynayaan aniga oo ay leeyihiin ninkaasi waa in oo iisheeg maxkamadda u hor imaadaa maamulka la baxay hirshabeelle ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey ka dhex jiray khilaafa xagga gudaha ah waxaana hakinta safarka xildhibaankan uu imaanayaa xilli maamulka isku magacaabay hirshabeelle uu xasaanada kala laabtay xildhibaano uu ka mid yahay axmed sanay ku eedeeyeen fawdo iyo in hoggaanka maamulkaasi aflagaado kula kaceen taas oo ugu dambayn sababtay in xildhibaankan safarkiisa habsaam ku yimaado